إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada saaka oo jimcaha aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa xalay la weeraray xirada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada xudur ee gobolka bakool mustafa cajar hogaamiyaha etoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ayaa magaalooyinka mooyaale iyo dirdhaba ku wareejinaya etoobiya ciidamada kenya ayaa isaga baxay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose oo in ka badan toban sano ay xoog ku haysteen dadka ku nool magaalada cabuud waaqe gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya dadka itoobiyaanka ah oo faagaya qubuuraha si ay u qaataan biraha adag ee lagu astaamayo qabriga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beelodiga gobolkaas biyola-aan ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee hoos yimaada degmada aadan yaabaal ee gobolka shabeellaha dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warkayaga subax haatanna u diyaar garoob ah isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimcaha taariikhdii jirada ay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan waxaa xalay la weeraray xirada ciidamada xabashada etoobiya ee degmada xudur ee gobolka bakool ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal saf ballaaran waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool huunka rasaasta ayaa in muddo ah ka dulshanqaraysay xirada etoobiyaanka ilaa iyo haatan nama soo garin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas haddii ay soo baxdana waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah ciidamada kenya ayaa isaga baxay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose in ka badan toban sano ay xoog ku haysteen ciidamada kenya ayaa maalintii shalay askarta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka buurgaabo ee ka tirsan gobolka jubbada hoose buurgaabo ayaa magaalada kismaayo kaga beegan dhanka galbeed waana deegaan xeebeed taasoo ay ciidamada kenya qabsadeen sanadkii labada kun labaiyo tobankii tan iyo xilligaas waxay dadka iyo deegaanka intii ay joogeen ku hayeen dhibaatooyin kala duwan waxayna sabab u ahaayeen dib u dhac dhan weliba ah oo uu deegaanku la kulmayay sannadihii xiriirka ah ee ay joogeen ciidamada kenya bishii hore ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka ay ahayd markii askarta kenyaati ay isaga baxeen jasiiradda kudha oo iyaduna ka mid ah gobolka jubbada hoose intii ay halkaasi joogeen ciidamada kenya waxay la kulmeen dagaalo culus oo uga imaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku nool magaalada cabuud waaqe gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya dadka itoobiyaanka oo faagaya qubuuraha si ay u qaataan biraha adag ee lagu astaamayo qabriga tafaasiisha warkaas waxaa inoo qaadaadhigaya cabdiraxmaan beder shacabka ethoobiyaankeesa uu galootiga ku imaaday waddanka soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe ayaa waxay wadaan dhibaatooyin kala duwan oo kalena shacabka iyo weliba bayaada iyadoo ay guudaan dadka ku nool gobollada ay joogaan dadka etoobiyaanka ay cabasho xooggan ka muujinayaan arrintaasi dadka ku nool magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya dadka etoobiyaanka oo faaganaya qubuuraha si ay u qaataan birahaad adag ee lagu astaameeyo qabriga dadka deegaanka ayaana waxay sheegeen arrintan ay samaynayaan dadka etoobiyaanka ay tahay waxay markii horeba waddanka u yimaadeen wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in dadka etoobiyaanka ay waddankooda u dhoofinayaan biraha ay kala baxaan qubuuraha waxaana guud ahaan magaalada caabudwaaq laga laayay oo ay ka dhammeeyeen wixii bira ahaa ay yeelay sida ay sheegeen dadka ku dhaqan magaalada mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa wuxuu sheegay in dadka etoobiyaanka ee ku sugan magaalada ay inta badan ka shaqaystaan magaaladii hareeraheeda wuxuuna sheegay inay faaganayaan qubuuraha si ugala baxaan biraha niyow nimanku waayihii hore waddanka ay soo gelayeen waxay qaadan jireen biraha bay aruursan jireen iyo caagadaha haddase birihii iyo caagadihii aad bay ugu soo bateen oromadii iyo amxaaradii iyo tiradii bay ka bateen oo say u aruurinayeen u aruurinayeen meeshu waa gobole bay dhameeyeen oo ay ka dhameeyeen gebi ahaanba magaalada oo dhan daafaheeda bir ba ma helaysid mana waxa weeye maanta haddii fas loo baahdo meesha waa waa gobol oo gobolka waxa weye inta badan xoolaha laga dhaqdaa geedaha laga jartaa faasileydii iyo dadkii tumaanada biriha garaaci jireen gebi ahaanba magaalada waa laga dhameeyo hadda waxay noqonaysaa inay dekedaha iyo ka sugaan iyo meelo kala duduwan ayaga bir looga keeno birtii ayagoo dhameeyeyba haddana hadda waxay bilaabeen jaqafyadii yaryarka ahaa ee qabrida astaanta u ahaa in ay la baxaan oo ay ka iibsadaan suuqa wuxuu sidoo kale sheegay in raggan ethoobiyaanka ee faaganaya qubuuraha islamarkaana kala baxaya biraha ay ka iibinayaan ganacsato soomaaliya kuwaasoo ku xidhan shirkado ku yaala ethoobiya oo ka shaqaysta biraha
meelaba marka waxaa jira la keeno birtaa markii lasoo qaado ay keenaan oo ay kiiladii kala baxaan labaatan sentiyoo sintiyaasha oo e v c ga loo yaqaan lacagta hawada ah waa dad soomaali ah oo etoobiya xiriir la leh baabuur waaweyn oo baabuurta loo yaqaano candamiilayaasha ayaa qaada xiriir bayna la leeyihiin etoobiya warshadaha ku yaala ee biraha ka shaqadeeya noocyo kala duwanna agabka uga soo sameeya dadka ethoobiyaanka ee ku sugan gobolka galgaduud iyo in badan oo ka mid ah waddanka ayaa waxay ku howlan yihiin inay xalufiyaan bayaada ay ku nooliyeen shacabka soomaaliyeed waxaanay middaas ugu wacan tahay shaqala'aanta ka soo ceedhisay waddankooda iyadoona ay dadka soomaaliyeed ka cabanayaan shaqala'aan badahuna ay ugu dhammaanayaan wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa diya u kala qaaday beelo dega gobolkaas cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinta warkaas la diyaara munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaasha dhaqanka waxgarad iyo marti kale ayaa waxaa diyo ku kala qaatay beelaha kale ah beesha ajuuraan iyo beesha hubeyr beesha ajuuraan ayaa waxa ay dishay nin u dhashay beesha hubeyr beesha hubeyr ayaana goobta kula wareegtay boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah maadaama ninka la dilay ay dileen toddoba qof iyadoona beesha kale ee dhibka geysatay laga cafiyey toban neef oo geel ah lacagta goobta lagu wareejiyey ayaa gaaraysay siddeetan iyo shan kun oo doolar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe sidoo kalena wakiil ka ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ogaasbiyey ayaa diyada u kala wareejiyey labada beelood ee madmadowga soo kala dhex galay maanta waxaan u taagannahay beeshii ajuuraan oo wareejinayso siddeetan iyo shan kun oo doolar laguna wareejinaya beesha hubeer anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe iyo weliba magaca waaliga gobolka anoo wakiil og ah waxaan hadda u kala wareejinaya oan goobjoogkaha u taaganahay labada beelood oo walaala ah lacag dhan siddeetan iyo shan kun oo doolar oo boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah oy bixinayso beesha ajuuraan lagu wareejinaya beesha hubeer haddana waxaan geli doonaa insha allah wareejintii lacagtaas waxaana wareejin doona ugaaska beesha ajuuraan ee walaayada jubbada dhexe ugaas muuse maxamed qalinle wuxuuna ku wareejin doonaa suldaanka guud ee beesha hubeer malaaq ibraahim malaaq manuur maanta waxaan bixinaynaa siddeetan iyo shan kun oo dollar inaan ku wareejiyo beesha hubeereed gaar ahaana suldaanka beesha hubeereed suldaan ibraahim madnuur ayaan ku wareejinayaa marka wareejintaas suldaano waxaad iga qabloonaysaa siddeetan iyo shan kun oo dollar ayaad iga qabloonaysaa iga qablo waxaan leeyahay walaalka saa u sheegay lacagta siddeetan iyo shan kun doolar ah baa hadda la igu wareejiyey ayaan gacanta ku hayaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha ajuuraan ugaas qooshow waxa uu sheegay in ay si farxad leh ugu soo dhammaatay munaasabaddii ay ku wareejinayeen lacagtii diyada ahayd ee ay ku wareejiyeen beesha kale ee walaalahood ah isagoona sheegay inay taasi ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka marka waxaa taqdiir ilaahay waaye insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wanaagga waxay ku dhammaadeen maanta oo magtii lala kala wareegaayo ninkii dhintay magtiisii ciddii lagu lahaay maanta ay wareejinayso iyo maamulkii iyo muxaafadadii iyo macal gobol iyo degmo noqood ay macnaha ay maanta goobojoog yihiin insha allahu tacaala intaasaan annagana aan ka mid nahay oon goobojoog la nahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida wax loo maareeyey sida wax loo kala xukumay sida ummadda loo kala qabtay insha allahu tacaala taasi waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka kitaabkaas ilaahay oo lagu dhaqmay ku timid wixii soo aan soo marna waa ogna wanaagan iyo quruxdan iyo dadka maanta saan in loo kala qabto oo saan walaalo u ahaadaan oo gacan isu dhaqaajinin iskama imaanin juhdi ay ku timid iyo dadaal waxaa isagana markiisa mikrofonka loo dhiibay ugaaska guud ee beesha hubeyr macalin ibraahim hafow ugaaska ayaa sheegay in lacagtii diyada ahayd ay si wanaagsan ula wareegeen iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah ayadoon la isku hadgudbin qof kale uu dhiminin dhibaato kale ay dhicin baa nin walba xaggiisa yaa si nadiif ah yuu ku qaatay ilaahay baa ku mahadsan diintaa lagu helay diintaas cadowgeeda allaha baabiciyo dhulka allaha la gooyo waxaan caddaynaynaa siddeetan iyo shan kun oo dollar oo reer ajuuraan aan ku lahayn caawa inay halkaan nagu wareejiyeen aan ka qabloonay hada wabilahi towfiiq ugu dambeyntii awliyaa udamka ayaa ka hadlay munaasabadda diyo wareejinta isagoona sheegay in diyada walaalkiisa uu gacanta ku haysto anna oo reer aaw aamin matasan ee barre aamin maxamed ahe jinaaw aamin maxamed maalan horole dili reer ajuuraan ahaa dileen boqol iyo toddobaatan xalaad oo shareecada islaamka ay ku xuntay alxamdulilaahi gacantayday ku jiraan waa liisii i walaalihii reer aamiin reer ajuuraan hadda kubaad awaanu ku fiyoownahay sacaddaan ka baad walaal oo muslimiina oo diris aan nahay waxaa marar badan ay sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horey diyooyin u kala qaateen beelo walaalo ah kuwaasi oo marka uu madmadow soo kala dhexgalo lagu kala xukmiyo kitaabka allaah taasi cagsigeeda beelaha wadadega goobaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa marar badan dhacday inay dagaallo dhex maraan kuwaasoo isku geysta dilal iyo dhaawacyo intaba mustafa cagjar hogaamiyaha itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ayaa magaalooyinka mooyaale iyo dirdhaba ku wareejinaya itoobiya faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya maxamed ciise hogaamiyaha itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga itoobiya ku jira ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ayaa dowladda itoobiya wuxuu u diray warqad uu kaga codsanayo in afti la weydiiyo dadka ku nool mooyaale iyo diridhaba si ay go-aan ugu gaaraan inay ka mid noqonayaan gobolka oromada iyo in kale arrintan ayaa waxaa aada ugu hor yimid dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku nool iyagoona sheegay in mustafa cagjar uu doonayo in dhulka soomaali galbeed uu horeyba loo haystay uu haddana toosan u bixinayo etoobiyana siinayo injineer faysal aadan oo ka mid ah dadka kasoo jeeda soomaali galbeed ayaa mustafa cagjar ku tilmaamay inuu yahay khaa-in been u sheegaya ummadda soomaaliyeed warqadan waa warqad ajaa'iba wey waa warqad ifinaysa khaa-innimada ku jirta mustafa cagjar waa wax u qarsoonaa oo maalinba wuxuu qarsoon baa soo baxaya afkiisa iyo ficilkiisu isma leh waxyaabaha uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo isma lah soomaalidana u khaayimaa sibuu ula hadlaa etoobiyana sibuu ula socdaa waa arrinta lala yaaban yahay waa ninka soomaalida been qadiyadiisa iyo naftiisuu been ka sheegaya taariikhduna way qori doontaa waxaa xusid mudan in dowladda itoobiya ay ka shaqaynayso sidii isugu baabi'in lahayd qoomiyadaha muslimiinta ee dega dalka itoobiya gaar ahaan caanfarta oromada iyo soomaalida ku nool dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato warkaan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah eelfurqaan biyola-aan ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee hoos yimaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaas waxaa la diyaarah mubaarak cumar bulshadani oo ah kuwo xolodhaqata oo meelo fog ugu soo waraab doonta ceelka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya biila-aan soo food saartay waxay tilmaameen in goobo loo socda muddo ka badan saddex saadood ugu soo arooran ceelka kaas oo aan iminka biyo fiican lahayn dadka ay biila-aanta saamaysa ayaa u badan dadka xolodhaqatada ah ee ku dhaqan duleedka degmada aadan yabaal iyagoona cabasho ka muujiyay arrinkan qaar ka mid ah xoolodhaqatada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey biyola-aanta soo food saartay aa walaal waa sax meeshan waxaa looga soo orooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxdau ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan ceelkan saddex saac uga soo aroornaa biyuhiisuna waa nugu yaryihiin marmar ceel kale uga aroornaa in biyuhiisa inagu yaraadaan ba naga go'yo marka ceelal kalena waa ku yaalina macnaha waxaa tabartayaa nugu liidata raacadaba tabartaa ku liidata inay ku samaysan lahaayeen marmar waxaa dhacda waa goya ayaana lagu onaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima noo kaalmeeyaan haddii ilahay aan aan ku xirana dhibab nagula sameeya waxaa marar badan meelaha dowladda federaalka ay ka taliso laga soo sheegayaa dhibaatooyin baadsan oo ay ka mid yihiin biila-aanta taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalka aan wax taakula u samayn bulshada waxaana dhibaato ayan ka geysata goobaha ay maamusho warkii dhegeystayaal saaka oo jimca aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah eelfurqaan waa inaga intaa